xildhibaano ka mid ah golaha wakiilada somalilan kulan ay ku yeesheen maansaro telo ku yaala magaalada hargeysa waxay ku sheegeen in qaab cadaaladeed oo siman ay u simi doonaan qaabka iyo nidaamka xilka loogu qaadayo shirgudoonka golaha wakiilada somalilan kaasoo sheegeen in cod labiyo afartan gaari iyo xilka laga qaadi karo saddexda mas-uul ee ugu sarreeya shirgudoonka golaha wakiilada somalilan xildhibaanadaasi waxay sheegeen in maalmaha soo socda ee fadhiyada golaha wakiilada go-aankaasi la keeni doono iyagoo ka hadlaya waxay yidhahdeen guddoomiyaha kelmad baa odhanaya waa saaxiibkay guddoomiye golaha wakiillada ayaa ku doortay laba kun iyo shantii raggii ku doortay waa ragga halka fadhiya reer kuma dooran oo xisbi waddani kuma dooran oo ucid kuma dooran oo cid kale kuma doorane golahaa ku doortay ixtiraam baannu kuu haynaa runtii boqolkiiba boqol raggii ku doortay aad noo guddoominaysay waxadda taa waxaad ogaataa in golaha kanu aad u tahay guddoomiye ee aadan cid kale guddoomiye u ahayn annaguna aad baannu ixtiraamku ugu haynaa dambena ha noo celin sharciyaddan aan ku soo noqonno sharciguna waa cad yahay diyaar baannu kuu nahay kuma necbin sidaa qalbiga ku hay horta arrinkan maanta halkan aan iskugu nimi arrinka halkan aan iskugu nimi waxaa weeye konton iyo lix mudane oo mooshin maalin dhoweyto keenay golaha wakiillada oo haddii liba xoogaa buuqi ay ka dhasheen horta marka hore waxaan leeyahay in golaha waxa loo sameeyey waxaa weeye waa in lagu doodo aaraan la isweyddiiyo maxaan ku dhahay haddii labadedka leeyahay in aqlibeeddu siday maxaan ku dhahay xaggay u badan tahayna la raaco horta dadku soomaalidu waxaa ku mahmaadaa rag aamusay iyo riyo aamusay labaduba maxaanku dhahayay reerkoodii gabe waxaan leeyahay maalinta golaha aa aragtaan golahoo dhinac uun isku wada raaca maalintaa dadweyne horta ha ka shakiyo waxaan leeyahay maanta haddii labadikad leeyahay arrinka buuqu ka dhashay ama dooddu ka ka dhalatay wuxuu ahaa maxaanku dhahayay xeer hoosaad hore loo xeer hoosaad hore loo maxaanku dhahay baasgareeyey oo maxaanku dhahayay haddii labadadka leeya in guddoomiye shir guddoonka qaarna laga dhigay labiyo afartan qaarna laga dhigay haddii labada shan iyo konton weeye n markaas kaasaa oo ay leeyihiin xildhibaanada konton iyo lixdii waxay leeyihiin ha laga wada dhigo cadaalad ha laga dhigo ha la simooo labiyo afartan cadaalad darraa ku jirtee ha laga dhigo horta waa taa maxaan ku dhahay haddii bidka leeyahay arrinka nuxurka meesha ku jiraa waa kaa weeye
saaxiibbada golaha wakiillada nagula jira ee fakarka naga soo horjeeda waxaan leeyahay waa mooshin mooshinkaa sharcigiisuu maraya cod baynu ku kala baxnaa codkaa aynu ku kala baxayno waa inaa aqbashaan waa dastuuri wixii kale loo cararaaya halkii loo hordaaba waa sharci darro aqbala natiijada ee soo socota afar iyo-labiyo afartan iyo shan iyo konton kay noqotaba saaxiibayaal waxa weeye go'aan golay ku ansaxaysaayo aqbala oo yuudi la xumaan golaheennu go'aanka wuxuu ku qaataa aqlabiyada aqlabiyadda hadiidina halkaa lix iyo konton xildhibaan ayaa fadhiyee rabitaankooda habeenayninee oggolaada mooshinkiina badka ha la soo dhigo guddoomiyaha waxaan ku leeyahay anoo ixtiraamaya mooshinkii afar iyo kontonka saddex iyo kontonka xildhibaanay soo saxeexday ee ku saabsanaa qodobka in shirgudoonka uu ku dhaco labiyo afartan laysugu keeno sharciguu waafaqsan yahaye annagoo ixtiraam wey ku hayna guddoomiyaha yagii baa tahaye waxaa sharaftaada iyo taayaduba ku jirtaa inaad soo dhigtid nasiibkiisana codka uu ka qaado xildhibaannada kulmiye isugumay imanin haabkana kuma hayaan guddoomiyahayaga siddeedda sanno iyo barhkana soo hoggaaminayey inaannu imminka ridayno maannaan isugu iman haabkana kuma jirto midna waa iska caadi nin la doortay waa la ridi karaa waana la beddeli karaa hase ahaatee taasi maanta annaga nooguma jirto meesha oo haabka kuma hayno iyagana waxaan leeyahay soo dhowaada waxba yaynaan kala irdhoobin waxba yaynaan kala fogaanin intaynu isku haynaa waa intaa saaxiibbaynu nahay ha loo hoggaansamo aqlabiyadda codka kolba haddii ama labaiyo afartan ha laysla gaa- qaato ama shan iyo konton ha laysla qaatee waxay aqlibiyaddu tahay uun ayaa kolley hoggaanka lagu hoggaaminayaa golaha waana khasab waana sharci sidaa ha loo hoggaansamo